dhalinyarada degmada kismaayo ayaa ololo nadaafadeed ka bilaabay qaar ka mid ah xaafadaha iyo hareeraha wadooyinka waaweyn ee magaalada kismaayo howlaha nadaafadeed waxaa horkacaya abaadir cabdiraxmaan baashi guddoomiyaha dhalinyarada guddoomiyaha haweenka degmada kismaayo faadumo maxamed cabdi iyo qaar ka mid ah dhalinyarada degmada kismaayo guddoomiyaha dhalinyarada degmada kismaayo abaadir cabdiraxmaan baashi ayaa ka warbixiyey ujeedka ololahan ay bilaabeen waxaa dhallinyarada degmada kismaayo ay isu soo baxeen ololo nadaafadeed oo loogu magacdaray ololaha xus oo xaaqo ay ku tartamayeen dhammaan degmooyinka soomaaliyeed oo degmada kismaayona ay qayb ka tahay oo sanadkii labaad qabsoomayo si guud degmooyinka magaalada kismaayo barnaamijku waxaa waaye waa ololo nadaafadeed oo lagu tartamaayo degmooyinka soomaaliyeed keliya nadaafadana ma aha waa saddex qaybood oo tartanka uu diiradda saaraya in goobo qashina saddex meelood la xaaqo in la nadaafiyo saddexda goobood oo saddex goobood oo dadweyne ay leeyihiin ama bulsho ay leeyihiin sidoo kaleeto la dayactiro ama la ranjiyeeyo saddex goobood oo lagu shaqaynayo dadweynaha sida xarun wasaaradeed ama xarun dowladeed iskuul ama goob adiga dadweyne un sidoo kaleeto in la beero dhir inka badan boqol iyo soddon geedood waxaan bilaabnay ama guda galnay oo lala heenay qaybtiisa ugu horreysay isbuucan hadda horteenna ahna haddii ilaaha yidhahdo waa shaqayn doonaa meelaha taargetka inuu ah waa meelo fara badan maanta waxaan joognaa xaruntii dhallinyarada ama wasaaraddii dhallinyarada oo aan ka bilaabnay ololahii nadaafadda faadumo maxamed cabdi guddoomiyaha haweenka degmada kismaayo ayaa bogaadisay shaqada wanaagsan ay bulshada u hayaan dhallinyarada degmada kismaayo iyadoo oo sheegtay in ka haween ahaan ay garab taagan yihiin waxaana halkan u joognaa maanta ololo nadaafadeed oo ay soo qabanqaabiyeen dhallinyarada degmada kismaayo taasoo ujeedkooda uu yahay maalmihii xorriyadda maadaama ay foodda inugu soo hayaan inay qayb ka noqdaan in ay dalkooda ay ku sameeyaan nadaafad iskaa wuxu qabsa ugu shaqeeyaan maadaama aan nahay hooyooyinna hooyadu waata dhiirigelisa carruurta waxaan annagana ugu imaannay maadaama ay fikirkan iyagu iska lahaayeen inaannu annagoo ah hooyooyinkii degmada kismaayo aannu dhiirigelinno halkana waxaa weeyaan xarunta wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga iyo wasaaradda haweenka ee jubbaland ay wada degan yihiin labaduba waa meeshii aan ka soo farcannay marka waxaan xaq u leenahay inaan ka shaqayno dalkayaga oo aan si voluntaria ugu shaqayno wadaniyadda aan tusno dhallinyarada ooaan ku baraarujinno oo aan isgarab taagno si ay u helaan dhiirinaan dhammaanna waxaan leeyahay dadka halkan shaqadan maanta ka soo qaybgalay waa dad soomaaliyeed oo wadaniyiin ah oo u taagan dalkoodu meeshuu ka liicsan yaba inay qabtaan waxaana aad u bogaaninayaa dhallinyarada degmada kismaayo shaqada wanaagsan ee isxilqaan kale ee ay maanta halkan ku soo bandhigeen oo aan annagana qayb ka nahay oo aan ku taageerayno oo aan u tusno maadaama aan waalid nahay wadiiqada fiican ee ay ku dhaqaaqeen inaan ku dhiirigelinno oon ku garab istaagno ololaha nadaafadeeda ayaa loogu talagalay in looga hortago cudurrada ka dhalan kara nadaafad darrada iyo in lagu soo celiyo bilicda magaalada